Iskuulka Hormuud ee magaalada Beledweyne ayaa lagu soo kordhiyey qayb cusub oo loogu talagalay in gabdhaha lagu baro xirfadda farsamada gacanta sida cilaan saarka. Qaybtan ayaa lagu diyaariyey qalabka ay gabdhaha wax ku baran lahaayeen sida sabuuradda iyo sidoo kaleeto cilaan saarka. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabdulle madaxa arrimaha ardayda ee iskuulka Hormuud ayaa ugu horeyn ka warbixiyey qaybta cusub ee iskuulka lagu soo kordhiyey iyo waxyaabaha ay qaban doonto.
macadka waa macad markaasi u shaqeeyo qaab full time iyo barty time intaba loogu faa'iideeyo ardayda jiilka markaasi soo baxayo ee jecel horumarinta markaasi deegaankooda iyo gobolkooda intaba inay sare ee u qaadaan aqoontoodana ay wanaajiyaan run ahaantii waxaa horey macadka ugu bixi jiray xirfado iyo maadooyin intaba waxaa soo siyaadinay ama aan kusoo kordhinay macadka bishii hadda u dambeysay ee julaay bisha hadda lagu guda jiro bilowgeedii barashada xirfadaha gacanta sida in markaasi la baro xirfadda cilaansaarka iyo weliba make upka jiilka markaasi gabdhaha danaynayo in marka ay u noqoto nolol maalmeed iyo shaqo abuur iyadoo markaasi xirfadaas ay tahay xirfad si free ama lacag la-aan ardayda loogu barayo qeybaha khamiis iyo jimcada loogu faa'iideynayo macalimiin markaasi u tababaran xirfadaas hen skiilkana ay u heelan yihiin run ahaantii ardayda aad bay markaasi usoo dhoweeyeen barnaamijkan hen skiilka dhanka kale qaar ka mid ah ardayda iskuulkaasi ayaa ka mahad celiyey qaybtan cusub ee iskuulka lagu soo kordhiyey magacii waan istaa cabdulaahi cabdi waxaan dhigtaa macadka hormuud waxaan ka bartaa cilaansaar si lacag la-aan ah macalimiinta si fiican ayay ii baraan cilaansaarka waxaa rabaa xirfadda inaa heer weyn ka gaaro oo ka shaqaysto waa mahadsantiinmagacayganiyaa sameeye macaan ibraahim waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka hormuud keelka farsamada oo cilaansaarka cilaansaarka inaan kushin shaqaysto waan ugu macadcelin lacag la-aan ayaan nagu dhigtaa waan ugu macadcelinayaa macalimiinteeda magaceyga waa maryan aadan maxamed waxaan ka mid ahay ardayda barata cilaansaarka ee iskuulka hormuud waa ku mahadsan yihiin macalimiinteeda maxaan lacag la-aan ayaa ku dhigtaa maxaa